markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada nairobi kasoo diyaarisay intisaar saalax xuseen
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofanka oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanayno khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya wadamada kenya iyo soomaaliya toddobaadkan bilowgiisii waxaa magaalada baladxaawo dagaal uu ku dhex maray ciidamo uu horkacayo wasiirka gaashaandhigga ee jubbaland cabdirashiid janan iyo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya u jooga gobolka gado dowladda soomaaliya ayaa dalka kenya waxa ay ku eedeysay in cabdirashiid janan iyo ciidankiisa ay hubeysay xagga dambena ay ka riixisay iyadoo arrintaasina ay dowladda kenya beenisay islamarkaana ay iska fogeysay haddaba waxaan barnaamijka uga hadlaynaa arrimaha dagaaladii ka dhacay magaalada baled xaawo iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya oo maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanaya barnaamijku waxaa igala qaybgalaya doctor cabdiwahaab cabdisamad oo taxliiliya arrimaha siyaasadda ee bariga afrika doctor cabdiwahaab haddii aan hoos kasoo bilaabo maxaa aasaas u ah mushkiladda dhalisay in xiriirka kenya iyo soomaaliya uu sii xumaado maalinba maalinta ka dambeysa
horta run ahaantii markii yacni la caalami saarayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo laba kun iyo toddobiyo tobankii madaxweynaashii ka qayb galay waxaa kamid aha madaxweyne uhuru kenyaata oo kenya ka socday madaxweynaha jabuuti cusmaan lamar geele iyo ra-isul wasaarihii waqtiga etoobiya xukumayay oo la oran jiray xalimanad sagal xalimaryam la jiray marka madaxweyne uhuru markuu meesha tegey yani waxaa weeyaan youtubekay ku jirtaa sideed daqiiqa iyo laba sakana loo istaagnaa oo loo sacbinayay yani sida soomaalida dadka soomaaliyeed yani shacab ahaan iyo barlamentarianba micnaha si ay ugu faraxsanayeen waxa weeyaan yani imaatanka hor u imaaday magaalada muqdisho waxay muujinaysay in yani dadka soomaaliyeed abaal kenya u gashay ay gudayeen laakiin maxaa isbedelay wixii intaa ka dambeeyey waa su-aasha taagan oo qof kastoo soomaaliya ama qof kastoo kenyaan oo isweydiinaya xiriirka kenya iyo soomaaliya waxaa xumeeyey waxa weeyaan gobolka jubbaland la yidhahda ee uu madaxweyne ka yahay madaxweyne axmed maxamed islaam madoobe weliba gaar ahaan doorashadii axmed madoobe ayay runtii ayay bilaabatay xilligaas oo runtii yani soomaalida ay ka biyo diiday doorashadii meesha ka socotay kenyana ay ku taageertay ninkan inuu micnaha yani madaxweyne ka noqdo gobolka jubbaland la yirahdo jubbaland state of soomaaliya goldolooleen badan bay marka ayay lahayd tia marka dowladda kenya ay ku taageertay soomaalida ay ku diiday marka khilaafkooda meeshu ka bilowday marka
taageerayaasha dowladda federaalk soomaaliya waxaa inta badan ay ku doodayaan in dhibka maanta u dhexeeya soomaaliya ee kenya ay ka bilaabmatay dacwadda badda labada dal ee u dhexeyso arrintaasi adiga ahaan say u aragtaa horta waa dhab weeyaan waa runta kal hore ay arrinta ahayd xilligii waxay bilaabatay xasan sheekh maxamuud labada dowladood markii hore waxay ahayd maartay inay si afrikanima ugu fadhiistaan ay u doodaan oo marka yani ay hoos micnaha arrintooda u xaliyaan madaxweyne yacni xasan sheekh maxamuud waxaa dhacday yani rag badan oo dhinaca kenya ka socday sida yani attorney generalka ninkii attorney generalka ahaa ninkii micnaha yani rag badan oo saddex gaar ahya inay xamar lagu marti qaaday oo inay yimaadaan oo micnaha arrinta runta ay ka baaqsadeen tii marka waxay keentay marka in madaxweyne xasan sheekh maxamuud xoogo marka uu ka biyo diido qaabka marka ay wax socdeen kadibna marka uu dacwad geeyo yani waxaa loo yaqaano international code of justice maxkamadda adduunka uu geeya arrintii uu geeyo taana marka ay noqotay marka in loo yaro far badan la qabsado oo marka wadamo badan oo soomaaliya danaynaya ama kenya danaynaya wadamada la kala sabteen marka taas waxayd bilowga waxaa tenshinka u ahaa bilowga xiisada taagan soomaaliya ay kenya ahayd maxaad kala socotaa eedeymaha dowladda federaalk soomaaliya ay ku eedeynayso kenya ee ah in cabdirashiid janan ay iyagu soo abaabuleen oo ay suuro geliyeen inuu weerar ku qaado magaalada balad xaawo horta cabdirashiid janan hadda kal hore waxaa warbixin dheer kasoo saaray ururka xuquuqda aadanaha ee human rights watch isagoo ay ku eedeeyeen inuu geysta cadiyo fara badan oo ka dhan xuquuqda aadanaha ninkan wuxuu ku xirnaa muqdishuu ku xirnaa dowladda federaalka ayaa xirtay meeshuu kasoo baxsaday jeelkuu kasoo baxsaday kadib wuxuu imaaday wuxuu soo galay puntland kadibna wuxuu soo galay micnaha waxa weeyaan kenya uu soo galay puntland state waa gobol ka tirsan wadanka soomaaliya laakiin maadaama xukuumadda jirtay xukuumadda dhexeysan isku fiicnayn wasiir janan oo marka ahaa wasiirka amniga gudaha ee jubbaland oo marka xataa la xiray buu ahaa markuu soo galay marka dowladda marka jubbaland dheg dilqomay siinin maadaama ninkan nin micnaha yani dowladda ay xirto eedaysa u ahaa kadib ciidamuu ku aba- ku abaabulay gudaha kenya taa shaki male inuu mandheera ku abaabulay ciidankii mandheera micnaha inuu- inuu ciidankiisa ay joogaan yacni madaxda gobolka waqooyi bariyaaba ka tabanaysaba governor roobaba ka tabanayay waxaa ka tabanayay ninka la yidhaahdo ee mandera east m b oo runteeda taagan odayaasha dhaqanka ku dhaha ninkan micnaha wuxuu- waxaa waye ciidan uu ku urursanaya gudaha mandera marka ha naga baxa mandera county ha ka baxa oo ha gala dhinaca kale ha aado marka taa inay yani gudaha wadanka uu ku jiro shak taa shaki kuma jiro oo madaxdii gobolka laga doortay iyo shicibkiaba sheegayaba marka taa marka waxay keentay marka in ciidankiisa ay ka ka gudbaan yani dhinaca kenya oo marka ay u gudbaan dhinaca soomaaliya oo marka ay geystaan yani dagaalo micnaha lagu hoobtay oo ka dhacay yani ciidanka yani qaranka soomaalida iyo ayaga dhex maray oo tii ugu dambeysay laatanka bisha bishan bishan haddaan ku jirno janaayo ka dhacay magaalada beled xaawo marka eh, ninkani waa nin runtii yani sida si haddii loo eego yani xumayn kara xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya yaa qaadanaya mas-uuliyadda dadkii masaakiinta ahaa ee aan wax galabsan ee ku naf waayey dagaalkii ka dhacay magaalada balad xaaw
Een, cid kastoo dagaalka ka ka qayb qaata qaadaysaa cid kastoo dagaalka ka qayb qaatay baa qaadanaysa cabdishajaanad asa- saa kow qaadanaya qaladka ugu badan cabdishajaanad ayaa qaadanaya kadib madaxda maamul goboleedka jubbaland qaladka ugu badan ay qaadanayaan kadib haddii yani isfaham darro uu jirana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ahayd inuu mar hore wax naxliyay ahayd in yani madooba uu la fadhiisto ku qanciyo waxyaaba badan dad soomaaliyeed weeyaan odayaal soomaaliyeed weeyaan inay isqanciyaan bay ahayd Een, waad maqashay go-aanadii kasoo baxay guddiga ay igaad u xil saartay baarista khilaafaadka kenya iyo soomaaliya siday kuula muuqatay warbixintaasi wala horta warbixintan warbixin runtii ani waxaan u- markaan si academic u hadlo riboodka waan akriyey marka laakiin riboodku runtii waa ribood as as oran karta waxyaaba badan baa ka maqnaa horta asal ahaan rag kom- komitidan sab- yani guddigan sababta loo saara waxay ahayd inay dejiso xiisadda u dhexeeya soomaaliya iyo kenya asalka taasuu ahaa oo marka ay soo saaraan wax run ah si marka igaad marka ay u dhexdhexaadiso yani labadan wadan ee jiraanka ah walaalaha ah laakiin waxaad moodaa runtii guddigu inay dab kusii shidaanba yani dhibkii taagnaa inay ayaga si yani inay hola inay hol- inay holciyeen baad moodaa maartay tusaale markaan kasoo saddex markaan aan aqriyay riboodka saddex shay aan markaan xogo aan isiri ayaan aad u saluugay mid waxaa weeyaan ma- dhinaca soomaalida waxay waxay la kulmeen wasiir dowlaha arrimaha dibadda ama wasiirka dowlaha arrimaha dibadda belal maxamed cusmaan iyo deputy prime minister oo micnaha xafiiska prime minister deputy minister yani wasiir ku-xigeen xafiiska yani ra- wasaaraha joogo iyo laba nin oo la James Swan oo ka socday Mareykanka iyo marka la yiraahdo Simon Moringa oo sidoo ka socday African Union marka Soomaali laba qof ay la kulmeen institutionadii laba banaan ay kulmeen dhinaca Kenya fiiri dhinaca Kenya marka fiiri waxay la kulmeen wasiirka arrimaha ort markay soo degeen waxaa soo dhaweeyay yani African desk ninka ugu weyn wasaaradda arrimaha dibadda His Excellency George Oriro waxaa kaloo soo dhaweeyay een was- safiirka So- Djibouti u fadhiyey kenya u fadhiyey jabuurki safiirka kenya jabuuti u fadhiyey ayaa isna soo dhaweeyey yani his excellency john Mwa- mwangima waxaa kaloo soo waxaa kaloo soo dhaweeyey safiirkii kenya u fadhiyey soomaaliya his excellency ambassador major general lucas tumbo intaa markay sameeyeen ka bacdi waxaa la gudagelay marka yani waxa weeyaan shirarkiyaa la gudagelay shirarkii marka la gudagelay waxay- waxay la fadhiisteen wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya his excellency ambassador rachel omamo waxaa kaloo la- waxaa kaloo la fadhiisteen yani wasiirka difaaca waddanka oo his excellency ambassador monica juma waxaa kaloo la fadhiisteen ninka taliyaha ugu weynaa ciidanka waddanka kenya ee taliyaha ciidanka kenya ee guud robert kabijo marka dadka lala fadhiisay institutionada bay la kulmeen soomaaliyana waxay la kulmeen laba qof marka balance ma noqon karo marka balance waa ka dhumayaa maxaa yeelay waxay la kulmeen wasiiru dowlaha arrimaha dibadda belal iyo wasiir ku-xigeen ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha marka taa waxay keenaysaa marka in balance uusan jirin midda saddexaad oon ku saluugaa waxay tahay waxay dhaheen eh, Cabdiraja- Cabdiraj- cabdirashiid janan gudaha soomaaliya ku jiray dhaheen kuma jirin cabdirashiid janan kis- madeera u joogaa madaxdii gobolka laga soo tago waqooyi bariyaaba sheegaaba odayaashaa sheega inay u tagaan bay ahayd mandheera oo ay taga oo intay u tagaan ay soo weydiiyaan oo ay dhahaan micnaha yani yani ay- oo odayaashaa kuu sheegi lahaa yani governorga countiga mandheera kuu sheegi lahaa dadka soomaalida ku sheega marka dib marka waxay inay maadaama fact finding mission fact finding mission ay hayeen inay marka wax saxa keenaan bay soo wax sax hadii la soo qoro wax run hadii la qoro xal baa la helayaa xal baa la gaarayaa weliba raggan hadda yani qoray riboodka qoray yani rag jibuutiyan oo runtii aad iyo aad yani aqoon ahaan u sarreeya bay ahayeen markaad fiirisid yani waxaa ku jiray dad ambassador soo ahaan jiray oo peace and security garanaya waxaa ku jiray macnaha niman macnaha yani canal ah labana kalena arkayay birgire jirnaala arkayay macnaha ciidamada ka socda raggan raggii macnaha waxaa loo baahnaa in macnaha yani ay sameeyaan wax loo yaqaano factual report ay sameeyaan loo baahna weeyaan marka xogoo riboodka yani qabyu ahaa
ugu dambeyn sidee lagu gaari karaa xal waaro oo soomaaliya iyo kenya ay kusoo ceshadaan xiriirkoodii walaalnimo oo ay nabad iyo xasilooni ku gaari karaan horta soomaaliya iyo wadanka la yidhahdo kenya waa laba wadanoo micnaha jiraan oo walaalaha dano badan ay ka dhexayso yacni waa isdhexgalka integrationka dhacay ma malayn karaysid tobankii sano labaatanka sano ugu dambeeyey marka markii soomaaliya xiriirka ay goysay kenya u goysay kenya uma ay jawaabeen yacni reaction kuma ay samaynin way ka aamustay waa runtii tallaabo fiican bay ahayd inay reaction samaysa ma ahaynba arrinta kenya waa lagu ammaanayaa soomaaliya kenyana waxaa waxaa la gudboonaa waxyaabaha ay ka tabanayaan soomaalida inay ka joojiyaan soomaaliya waa dal madax bannaan waa dal micnaha jiiraan la ah waa dal micnaha waxaway soo kabanaya waa dal micnaha waxa weeyaan yani hadda doonaya inuu adduunyada dib ugu soo biiro waa dad afrikaana marka inay gacmaha qabtaan ay bilaan bay ahayd marka inaysan turan inay inaysan inay inay turantureeyaan ma aha inay turantureeyaan ma aha marka inay turanturada ka daayana fiican soomaaliya oo xoog leh oo midaysan oo ciidankeedu dhisan yahay waxay qayb ka tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka nabadda iyo xasiloonida dunida ay qayb ka tahay soomaaliya intay burbursan tahay oo ay qaybsan tahay oo ay ay isnacladayaan oo ay ku dhex dhuubanayaan taasoo kun oo bahalo oo hubaysan oo ay ku dhex dhuubanayaan waxay dhib u keenaysaa xasiloonida gobolka waxay dhib u keenaysaa kenya waxay dhib u keenaysaa jabuuti waxay dhib u keenaysaa waddanka la ethoobiya marka inay gobolka wax loo baya marka iyagaad wax loo baya inay taa ka fakiraan inay taa ka fikiraan oo macnaha stable soomaaliya soomaaliya oo degan stable oo united weliba oo midaysan inay qayb ka tahay nabadda iyo amniga gobolka taas ayaa muhiima maartay
aad buu u mahadsan yahay doctor cabdiwahaab cabdisamad oo taxliiliya arrimaha siyaasadda bariga afrika islamarkaana igala qaybgalayay barnaamijka martida mikrofonka guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa intisaar saalaxoo idin leh nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay intisaar saalax oo barnaamijkaasi inoo soo jeedisay